بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaynu kusoo guda jirnay siiradii iyo taariikh nololeedkii hooyadii mu'miniinta ummilmu'miniin caa-isha radiallahu canha waxay inoo joogtay inagoo ka soo warramnay caa-isha sidii ay uga hor timi dilkii foosha xumaa ee loo geystay khaliifkii muslimiinta cuthmaan ibnu cafaan thannuurayn radia allahu canhu wa ardaah waxay joogtay markaa caa-isha magaalada maka waxay doontay inay dib uga soo noqoto ay kusoo laabato markay xajkeedii dhammaysatay magaalada madiina laakiin waxaa markiiba warka soo gaadhay ayaa ahaa in nimankii mujrimiinta ahaa dembiilayaashii ay dileen oo si foolxun ay u dileen khaliifkii muslimiinta ama madaxii muslimiinta saxaabigii weynaa ee cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu wa ardaah arrintaas ayay ka gilgilatay hooyadii muuminiinta way u qaadan kari weyday dib ayay ugu noqotay magaaladii maka saxaabadii joogtay iyo taabiciintii magaaladaa joogtay bay u khudbadaysay oo ay tidhi acraabtii iyo reer baadiyeyaashii iyo waxmagaradkii iyo sufahadii ayaa waxay dileen khaliifkii muslimiinta waxayna dalbatay in loo qisaaso oo xukunka ama shareecada islaamka la hor keeno dadkii dhammaan ka qaybgelay dilkii foosho xumaa nimankii joogay magaalada madiina ee sida foosho xun u dilay cali cuthmaan ibnu cafaan ayaa waxaa cali ibni abi taalib radia allahu canhu lagu qasbay inuu khilaafada ama khaliifuu ka noqdo mujtamaca muslimiinta marka khaliifkii afaraad ee muslimiintu waxa uu ahaa caliy bni abi taalib alimaam caley radia allahu canhu wa ardaa run ahaantii saxaabo kale ayay la dooneen nimankaasi inay khaliifay noqdaan laakiinse way ka biyo diideen kuwaasi oo waxaa ka mid ahaa zubayr ibn alcawaam iyo talxa ibnu cubaydillaah wayna diideen laakiin caliy bni abi taalib isaga laftigiisu waa diiday laakiin waa lagu qasbay markii dambe ayuu qaatay oo uu noqday khaliifkii muslimiinta isla markuu khaliifkaba noqdayba waxa u yimi caliy bni abi taalib zubayr baa u yimi radia allahu canh wuxuu ku dhahay isaga iyo talxa ayaa u yimi marka waxay ku dhaheen waa inaad caliyayow aada u soo aarguddaa ama aada maxkamadda islaamiga ee shareecada islaamka hor keentaa dadkii ka dambeeyey dilkii cuthmaan ibnu cafaan cali wuxuu yidhi radia allahu canh nimankani waa niman awood badan iminka waxay hoosta ku wataan acroob dad ay soo khaldeen oo fara badan magaalada madiine ayagaa haysta waynaga awood badan yihiin aynu cagaha marka hore u dhigno oo waqtiga ama xilliga aynu qisaasayno ama aynu xukumayno aynu dib u dhiganno laakiin iminka aynu khilaafadeena aynu aynu dib aynu adkaysanno arrintaas zubayr iyo talxa way kasoo horjeesteenoo waxay dhaheen xilliga waqtigan iminka la taagan yahay nimankaasi kama dambaynayaan cuthmaan ibnu cafaan oo waa in iminka loo dilaa dabcan way isku khilaafeen markii dambe wuxuu yihi anigu awood ma lihi zubayr iyo talxa waxay dhaheen radia allahu canhuma haddaanad ciidan aanad haysanin iminka ciidamadii muslimiintu waxay dhooban yihiin oo joogaan ciraaq gaar ahaan kuufa iyo basra oo ahayd meelihii ay muslimiintu ama xarumihii muslimiintu ay ka duuli jireen markay ku duulayaan dhulka faris iyo meelihii looga baahday ciidamada aynu soo kaxaysanno nimankan aynu ka aargoosanno cali waa diiday markaa oo wuxuu yihi magaalada madiina ee rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam uu ku aasan yahay inaan ciidan hor keeno igama suurtoodo markaa uu ka biyo diiday radia allahu canh waxay dhaheen marka haddaba khaliifkii rasuulkow ama amiirkii mu'miniintow noo ogolow aan anagu baxno oo aanu tagno xajka labadoodii way baxeen markaa zubayr iyo talxa xajkay qabteen magaalada maka ayay yimaadeen waxay la kulmeen ummi lmu'miniin caaisha radia allahu canha wa ardaah saddexdoodii caaisha zubayr iyo talxa iyo saxaabadii wixii sii raaci karayay iyo taabiciintii intii la socotay ayaa israacay waxay go-aansadeen in ay tagaan magaalada basra oo magaalada basra markay tagaan dadkii ka qayb galay dilkii cuthmaan halkaa lagu edbiyo oo loo soo aargooyo marka dadkii ka qayb galay saddex magaalo waaweyn bay ka yimaadeen masar way ka yimaadeen kuufa iyo basrana way ka yimaadeen marka basra ayay wajaheen caasha iyo zubayr iyo talxa radia allahu canhum magaaladii basra markay u dhowaadeen magaaladii basrana ay maqashay imaanshaha ay timi hooyadii muuminiinta umilmuuminiin caaisha radia allahu canha ayay saddex qaybood u qeybsameen marka saddex qolo ayaa dadkii deganaa magaaladaasi ay u qeybsameen qolo raacsayn caaisha radia allahu canha oo taabacday oo taageerto garab gashay iyo qolo khaliifadii muslimiinta ee caliya bn abi aalib iyaguna garab saaray oo iyaguna xag kooxdaa kale taageeray iyo qolo kale oo ka aamustay saddexdaa qolay kala noqdeen marka qolo caaisha iyo zubayr iyo talxa la safan iyo qolo caliy bn abi aalib la safan ayay kala noqdeen iyo qolo ka aamustay dabcan dagaal baa dhex maray waxaa laga awood batay kuwii caliy bn abi aalib radia allahu canhu taabacsanaa magaaladii basrana waa la galay dadkii intii ka qayb gashay dilkii cuthmaan ibni cafaan ee reer basre ahaa ayaa la edbiyey dad ku dhow lix boqol oo qof oo mujrimiintii iyo dhagarqabayaashii cuthmaan ibni cafaan u maleegay shirqoolka lagu dilayay ayaa lagu dilay halkaa hal nin mooyaane hal nin ayaa keliya ayaa ka baxsaday oo loo odhan jiray xurquus xurquus ibnu suhayr oo keliya ayaa ka baxsaday kaasna wuxuu qabtay oo uu qabtay qabiilkiisii oo reer bani sacad ahaa markaa qabiilkiisiibaa toban kun oo nin baa usoo baxay subxaan allah oo soo raacay idan ninkaas way iska sii dhaafeen oo ninkaas maysan dilin wuxuuna ka mid ahaa raggii ka qayb galay dilkii cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canh caliy bn abi aalibna wuxuu usoo ruqaansaday xagga basra oo uu soo aaday isagaiyo saxaabadii la socotay wuxuuna soo diray si uu heshiisun u dhaco oo labada kooxood ay soo afgartaan waa qoladan caliy bn abi aalib iyo iyo qolada kale ee ay caaisha iyo zubayr iyo talxa ay hogaaminayaan si ay isu afgartaan marka cali way ka go-antahay radia allahu canhu inay heshiis u dhaco wuxuu diray markaa saxaabi geesi ahaa qacqaac ibnu camru ayuu soo diray caliy bn abi aalib radia allahu canhu wuxuuna usoo diray saddexdii hogaamiye zubayr iyo talxa iyo caaisha wn waanu u yimi qaacqaac wuuna u waramo wuxuu hi war maxaa usoo baxdeen waxay dhaheen waxaanu dalbanaynaa dhiiggii cuthmaan dadkii dilay in loo qisaaso ayaanu rabnaa annagu caliy bn abi taalib khaliifadiisa iyo madaxtinimadiisa kama soo horjeedno laakiin nimankii sida badheedhka ah u dilay khaliifkii muslimiinta ee cuthmaan ibnu cafaan ayaanu kasoo horjeednaa oo aanu dhiigooda dalbanayna qacqaac wuxuu yidhi waa si wanaagsan laakiin waxaad disheen reer basro dadkii ka qayb galay ayaad disheen dad lix boqol oo qof ku dhow hal ninna wuu idinka baxsaday ninkii idinka baxsadayna intaasoo kunoo qof ayaa u kacay oo difaacay ee aynu cagta u dhigno nimanka kan waa niman xoogan iminka oo midaysan aynu khilaafadeenna adkaysanayo dowladnimadeenna markaynu adkaysanno oo iyaguna ay kala firdhaan aan mid mid u qabanno qacqaac ibnu camru radia allahu canhu wuxuu soo jeediyey fikraddaas iyo ra-yiga isagoo matalaya caliy bn abi aalib kooxdiisi waxay dhaheen waa si wanaagsane maxaynu samaynaa waxaa la yidhi aynu is afgaranno oo aynu heshiino marka waxaa la damacsanaa in lagu heshiiyo maxay in la qisaaso dadkii ka qaybgalay dilkii cuthmaan oo badankood ay la socdaan oo iminka ay la safan yihiin caliy bn abi aalib oo ciidankaas ay ku dhex jiraan subxaan allah marka caliy bn abi aalib labadii kooxood way si soo dhowaadeen way is afkarteen wuxuu soo diray markaa cali bn abi aalib cabdilaahi bnu cabbaas radia allahu canhu ayuu soo diray si uu ergada ama ergada heshiiska gelaysa uuga qeyb galo dhanka kalena waxay soo dirsadeen maxamed ibnu talxa markaa waa la heshiiyey muddo ayaa la gorfaynayey kadibna waa la heshiiye waxaa lagu heshiiyey in loo qisaaso oo la dilo dadkii ka qeybgelay dilkii cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canh habeenkaa heshiisku markuu dhex galay saxaabadii si wanaagsan bay u seexdeen iyaga oo rajaynaya in ay ka guulaysteen dhibtii soo soo food saartay ee ahayd in inuu khilaaf soo dhex galo saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam nimankii dilka cuthmaan radia allahu canhu ka dambeeyey oo dee kooxaha ku dhex jira ayaa markiiba waxay dareemeen inaanay heshiiskaasi maslaxa u ahayn oo waxay idhaahdeen haddii ay cali bn abi aalib iyo zubayr iyo talxa iyo caisha ay heshiiyaan cidda loo heshiinaya waa innaka innaka waa lina dilayaa ee meesha heshiiskani maslaxayn oo ma ahe maxaanu samaynaa marka dhagar bay maleegeen habeenkii iyadoo la hurdo ayay ciidamadii dhex galeen xaggaana dad bay ka laayeen xaggan kalena dad bay ka laayeen qoladii basra ka timi caaisha iyo zubayr iyo talxa kooxdoodii waxa ay baraarugeen ayada oo ciidankoodii la laynay markaasay dhaheen waana la ballan buriyey qoladii kalena iyagana waxay kaakiceen iyada oo la laynayo markaasay dhaheen annagana waana la ballan buriyo qoladii reer basra ayaana ballan burisay subxaan allah u fiirsada fitnadu sida u dhaxtay nimanka mujrimiintu say uga dambeeyeen dabadeedna waxaa bilaabmay dagaalkii waa la islaayay labadii kooxood dagaal badan baa dagaal aada u qadhaadh baa dhex maray saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaga oo aan dagaalkani ahayn mid qorshaysan ee mid uun si kadis ah u dhacay oo dhagarta nimankaasi ay maleegeen darteed ku dhacday subxaan allah dagaalkii markii uu caddaaday maalintii la gaadhay ayaa zubayr bnu cawaam radia allahu canhu oo hogaamiyaashii kooxda kan reer basre ka mid ahaa waa iskaga tegay goobta dagaalka sidoo kale talxa ibnu cubaydillaah radia allahu canhu isaga oo goobta taagan oo sita yacni dircigii dirciguna waxa weeye waa maro laga gashto ama aalad laga gashto warmaha fallaadhaha leebabka iyo seefaha layskaga dhowro isaga oo sita oo khufeynkiisina sita yacni kabihiisii waaweynaa ee uu dagaalka lagu geli jirayna sita ayaa waran baa soo dhacay warankiibaa markaa lugta kaga dhacay subxaan allah dalxa markaa goobtii dagaalka waa iskaga tegay meel yar oo khaymo yar cariish yar buu iska fadhiistay laakiin wuxuu ilaahay qoray inuu warankaas uu u geeriyoodo uu dhiig baxay saxaabigaasi dalxa ibnu cubaydillaah halkaas baanu ku dhintay oo uu ku shahiiday oo radia allahu canhu wa ardaah lagu oofsaday yaa dhintay waa talxa ibnu cubaydillaah laa ilaaha ila allah waa saxaabigii jannada lagu bushaareeyey waa saxaabigii dagaalkii uxud wuxuu ka geystay aynu garanayno ee nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam aada u difaacay ee naftiisa iyoiyo jidhkiisaba u huray ee warmaha iyo fallaadhaha iyo leebabka iyo seefahaba isaga dhigayay si uu u badbaadiyo nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam saxaabigii ayay fitnadaasi galaafatay halkaas baanu ku geeriyooday dhanka kalena zubayr waxaynu sheegnay inuu ka baxay goobta dagaalka goobtii dagaalka waa iskaga tegay zubayr isagoo sii socda ayaa nin habaarqaba ahaa oo la odhan jiray camruu ibnu jarmuus ayaa wuxuu doonay in uu dhagar u maleego si qarsoodi ah ama si xirfadaysan ama xeeladaysan ayuu ku dilay zubayr yuu dilay zubayr ibnulcawaam ayuu dilay habaarqabaha camruu ibnu jarmuus xawaariyi rasuulillaah ayuu dilay laa ilaaha ila allah xawaarigii rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ayuu dilay oo uu ku dilay qaab khiyaano ah kadibna waa isla indha caddaa oo waa isla weynaa oo wuxuu islahaa cali bni abi taalib ayaa ku sharfaaya oo ku weyneynaya intuu kurta kasoo gooyay zubayr radia allahu canhu ayuu cali bni abi taalib u keenay isagoo isla cali baa ku sharfaaya markaasuu yidhi calina ha la qabta ninka markaasuu weliba wuxuu yidhi waar ku bushaarayso rasuulka ilaahay wuxuu yidhi abshiruu qaatila bani safiya binnaar ugu bushaareeya ka dilaya wiilka ay safiya ay dhashay naarta wiilka ay safiya dhashay waa zubayr safiya bintu cabdilmutalib baa dhashay nebiga eedadii radia allahu canhu marka ninkaasna halkaasaa lagu qabtay zubayrna radia allahu canhu halkaasaa sidaa foosha xun uu ninka camru bnu jarmuuse habaarqabaha ahi uu ugu dilay radia allahu canhu wa ardaah fitnadaasi waxay kaloo galaafatay xawaarigii rasuulka mid kaloo ka mida saxaabadii jannada lagu bushaaray dagaalkii waa suu socday oo labadii qolo way isleynayeen gaar ahaan labadii qoladii caa-isha ayaa hogaaminaysa marka kan caa-isha awr ayadoo saaran ayay goobtii dagaalka timi ayadoo isleh aad kala dejisid ama aad kala qaboojisid dagaalka laakiin markii la arkayba dagaalkii waa sii qadhaadhaaday awrkeedii ayay hoggaanka qabteen qolyadihii xagga kooxdeeda ka dagaalamayay qolyihii kalena waran iyo seef waxay hayeenba waa kusoo tuureen ilaa la dhaho afartan nin ayaa lagu dilay awrkii ay saarnayd caa-isha radia allahu canha wa ardaaha markii dambena awrkiibaa la boqmagooye markuu boqmagoysmay uu dhulka ku dhacay ayuu dagaalkii istaagay sababta u istaagina waxay ahayd caaisha maadaama ay ahayd hogaamiyaha keliya ee marka ka nool ee hogaaminaya kooxdan ayaa la qabtay oo isdhiibtay dabadeedna dagaalkii waa istaagay caliy bn abi aalib radia allahu canhu dagaalkii markii uu dhammaaday wuu sharfay ummi lmu'miniin caaisha radia allahu canha wuxuu ugu yeedhay wiil ay walaalayihiin oo dhanka caliy bn abi aalib ka dagaalamayay kaasaana soo kaxeeyey oo keenay magaaladii basra waxayna yimaadeen daartii cabdillaahi bnu khalaf caliy bn abi aalib radia allahu canhu dagaalkii markii uu dhammaaday wuxuu ku daray oo waa sii gelbiyey labadiisii wiile xasan iyo xuseinna waa ku daray ilaa iyo ay ka gaadhaysay markaa caayishi magaaladii maka kadibna ay kusoo laabatay magaaladii madiina caaisha fitnada intan la eg aada bay uga murugoon jirtay markay maqashaba aada bay u ooyi jirtay sababtoo ahaa cidday galaafatay iyo waxa ay sababtay subxaana allah u fiirso talxa ibnu cubaydillaah zubayr ibn alcawaab ridwaan ullahi calayhim ayay galaafatay nimanka mujrimiinta ahi bal waxay muslimiinta u horseedeen u fiirsada waxay iska hor keeneen caliy bn abi aalib iyo caa-isha radia allahu canha halkaas waxaa ka dhex faa-iideysta dagaalkaas sida khaldan u dhex maray muslimiinta iyo fitnadaas uu nebigu kasii warramayba sala allahu calayh wasalam waxaa ka dhex faa-iideysta khawaarijta iyo shiicada oo ku tilmaamay inay caa-isha radia allahu canha wa ardaaha ay ahayd gabadh kasoo horjeeda khilaafadii caliy bn abi aalib dabcan kamabay kamay soo horjeedeen khilaafadiisii kamanaysan bixin madaxtinimadiisa kamaysan horjeedin keliya waxay dalbanaysay dadkii mujrimiinta ahaa eed ka qayb qaatay dilkii cutbaan ibnu cafaan radia allahu canhu ardaa cali ibn abi aalibna isna wuxuu taagan yahay waan doonayaa in aan dilo nimanka kan laakiin wakhtigeedii lama taag caa-isho iyo kooxdeediina waxay taagnayd iminka waa in la dilaa marka khilaafka u dhexeeya macnaheedu ma aha siyaasad ma aha madaxtinimo ma aha khilaafku waxa weeye waa waqtiga iyo muddaynta iminka ha la dilo iyo aynu u kaadino aynu marka hore dowladeenna adkaysano kadibna ay nimanka qisaasno khilaafku intaasuu ahaa fitnada intaa leeg baana ka dhacday subxaan allah macrakadaas markay dhammaatay oo la magac baxday macrakatul jamal yacni duulaankii awrka awrka ama jamalka maxaa loogu bixiyey waa awrkii ay saarnayd caa-isha radia allahu canha wa ardaaha waxayna ahayd sanadkii lixii soddonaad ee hijirada dagaalkaa kadib waxaa dhacay dagaal kale oo isagana muslimiintu ay ku hoobatay oo fitnadaasi ay sababtay isaguna waa macrakadii la magac baxday macrakatu sifiin oo caliy bn abi aalib iyo mucaawiya radia allahu canhuma ay iska hor yimaadeen fitnadaas albaabkeeda waxaa furay mujrimiintaas ama dhagarqabayaashaasaa furay dilay cuthmaan ibnu cafaan waayo markii cuthmaan la dilay wuxunbay waxaa unbaa bilaabmay fitnadaas iyo dagaaladaas iyo ayaa hadheeyey dowladdii muslimiinta subxaan allah waxaa xitaa yaraaday tawasucaadkii iyo fididii ay fidaysay dowladdii islaamku ugu dambeyn siyaasad ahaan bayn iminka ka sheekeynaynaaye caliy bni abi taalib radia allahu canhu waa isagana waa loo maleegay oo waa la dilay shahiid buu noqday radia allahu canh sidoo kale mucaawiya bn abi sufyaan waxaa laisku dayay in la dilo isaguna dhaawac buu noqday oo waa laisku dayay isagana in la dilo shirqoolba loo maleegay dhanka kalena camuru bnu caas isagana dhagar baa loo maleegay oo isagoo masaajidka isaguna isla tuuji ayaa qof kale uu tuujiyo kii tuujinayay baa isna la dilay bal u fiirsada markaa saxaabadii rasuulka khawaarijda markaasay soo baxday shiicadii markaasay soo baxday subxaan allah kadibna caliy bn abi aalib markii la dilay waxaa xilkii uu ku wareegay xasan ibnu caliy radia allahu canhu xasanna muddo dhowr bilooda buu isaguna xukumayey kadibna waxaa dhacday heshiiskii weynaa uu nebigu sii tilmaamay sala allah alay wasalam xasan ibnu caliy markii uu yaraa uu lahaa wiilkaygani ina hada bani sayid wiilkaygani waa sayid waxaana dheecaysa inuu ilaahay uu ku heshiisiiyo laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ah wayna dhacday oo xasan ibnu caliy wuxuu heshiisiiyey kooxdii weyneyd ee caliy bni abi aalib kooxdiisa uu isagu matalayay iyo kooxdii kale mucaawiya uu matalayay kadibna mucaawiya ayaa khaliif noqday caaisha radi allahu canhaa way ka fadhiisatay fitnadaas dagaalkii ama macrakadii jamalka kadib khilaafadii mucaawiyana way noolayd mucaawiya isaga laftigiisu wuu sharfi jiray wuuna karaameyn jiray inkasta oo walaalkeed muxamed ibnu maxamed ibn abi bakar isaguna uu waali uga ahaa magaalada masar ama wadanka masar uu waali ka ahaa isagana la dilay oo qolyo la socda ama taabacsan mucaawiya ay dileen deetna arrintaas waxay keentay in calaaqadii iyo xidhiidhkii caa-isha iyo mucaawiyana inay xumaato bishii ramadaan ee sanadkii sideed iyo kontonaad ee hijirada ayay caaisha radia allahu canha wa ardaaha ay xanuunsatay waxayna dareentay in ay soo dhowaatay xilligii ay geeriyoonaysay marka waxay ku dardaarantay radia allahu canha wa ardaaha in aan meydkeeda markay geeriyooto meydkeeda aan la raacinin dab iyo maracastoon sababtuna waxa weeye ruuxda qofka muslimka ahi markay geeriyooto ma aha in laga argagaxge la argagaxgeliyo ama ay anfariirto laga nixiyo subxaan allah marka waxyaalaha dabka oo kale ama marada cas oo kale subxaan allah qofkii wuu ka warwaraya oo wuu ka naxaya waxyaalaha iminkan xilligan aynu noolnahayna aada u badan waxaa ka mid ah in ruuxa muslimka ahi marka uu dhinto gaar ahaan dadka magaca kule bulshadu markay geeriyoodaan in baabuurta lagu kaxeeyo ambalasta iyo baabuurta kaleba ay hoon ay aada u waaweyn ay bixiyaan oo xataa dadka noole ay ka naxayaan oy ka argagaxayaan subxaan allah arrintaas waa laga wanaagsan yahay oo caaisha waa tan ku dardaarmaysee leh meydkayga yaan la raacinin dab iyo mara castoonna oo yaan layga anfariirinin oo layga argagaxgelinin ruuxdaydii subxaan allah kadibna radia allahu canha waxaa ku siyaaday xanuunkiiba kusii siyaaday markaa waxaa soo booqday cabdillahi bnu cabaas ridwaanullahi calayhim ayaa wuxuu u yimi caaisha radia allahu canha markaasuu wuxuu ku dhaxay isagoo u bashaaraynayay oo xanuunkan dee soo food saaray uga qaboojinaya u qalbi qaboojinaya buu wuxuu dhahay caa-ishooy umil mu'miniin hooyadii mu'miniintay bashaarayso buu yidhi maxaa yeelay buu yidhi inaad nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la kulantid waxaa kaa xigo oo keliya inay naftaadu jidhka ka baxdo oo keliya subxaan allah inaad saxaabadii waaweyneyd iyo muxamedun rasuulullahi waseygeedii aha inaad la kulantid waxa kaa xigo oo keliya in lagu oofsado markaasuu bushaareeyo ama wuxuu xasuusiyey yacnii waxqabadkii ay caaisha radi allahu canha wa ardaaha ay qabatay wuxuu dhahay isagoo xasuusinaya jacaylkii nebigu uu qabay caaisha waxaad ahayd caaishooy gabadhii uu nebigu ugu jeclaa radia allahu canha wa ardaaha wuxuuna yidhi cabdillaahi mana jeclaada nebigu cid aan wanaagsanayn dabcan nebigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam cid aan wanaagsanayn ma uusan jeclaan jirin walidaalik buu rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka uu inoogu tilmaamaya الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كوا حن حن iyo kuwa gabadha xun iyo iyo ninka xun baa isleh dadka dayibka ah ninka dayibka ah iyo gabadha dayibadda ah ayaa isleh yacni ruuxa wanaagsan ee ninka ah iyo gabadha wanaagsan labadaas ayaa iyaguna isleh iyadoo looga jeedo rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam inuu ahaa dayib ruux dayib ah oo wanaagsan wuxuuna qabay caa-isha oo iyaduna ahayd radia allahu canha gabadh dayibad ah oo wanaagsan marka wuxuu dhahay cabdillaahi nebigii ilaahayna ma jeclaado cid aan wanaagsanayn waxaa kale uu xasuusiyey cabdillahi bnu cabaas radia allahu canhu habeenkii ay silsiladeedii ay weyday oo dadkiina ay biyo ay ku weysaystaan ay waayeen dabadeedna uu ilaahay subxaanahu watacaala soo dejiyey aayat atayamum aayaddii muslimiinta faraysay in ay gebagabaysan karaan subxaan allah marka wuxuu ihi adiga sababtaabaa muslimiinta iyo ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam looga khafiifiyey oo markay biyo waayaan in ay gebagabaysan karaan ruqsaddaa la siiyey subxaan allah wuxuu kaloo uu xasuusiyey in caaisha ay kusoo degtay aayaad qur-aan ah oo la akhrinayo ilaa qiyaami saaca masaajid kasta laga akhrinayo goob kasta iyo goor kastaba la akhrinayo waa aayaadkii beri yeeliyay caa-isha iyada iyo saxaabigii safwaan ibni mucadal radia allahu canhuma dabcan markuu ugu bushaariyey cabdillaahi ibnu cabaas ee uu qalbigeedii uu dejiyey waa iskaga baxay muddo yar kadibna caaisha radia allahu canh ma habeenkii toddoba iyo tobnaad ee bishii ramadaan ayay geeriyootay radia allahu canha wa ardaaha waxaana goor habeen ah lagu aasay xabaalaha baqiic ee nebigu calayhi salaatu wassalaam uu ku aasi jiray asxaabtiisa waxaa xabaasheedii ka qayb galay oo iil ka dhigay wiil ay habaryar u ahayd curwa ibnu zubayr iyo wiil kaloo eede u ahayd oo qaasim ibnu muxamed iyo cabdillaahi ibnu muxamed ibnu cabdiraxmaan oo ayey ay u tahay waxaa dhalay moxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu abibakar subxaan allah iyo cabdillaahi bnu cabdiraxmaan oo ay eeddo u tahay marka dadka taabiciintii oo ka mid ahaa ehelkeedii qaraabadii caruurtii ay ayeyda u ahayd kuwii ay habaryarka u ahayd kuwii ay eedada u ahayd kuwaas ayaa ka qayb galay xabaasheedii iyo aaskeedii subxaan allah marka waxaa geeriyooday caaisha radia allahu canh oo ahayd gabadhii ugu cilmiga badnayd uguna aqoonta badnayd saxaabadii rasuulka ridwaanullahi calayhi fadliga caa-isha dee dabcan ma koobi karayno taariikhdeedu way dheer tahay waa baal dahaba ayay kaga taallaa islaamka iyo muslimiinta madrasad dhanna way ahayd macnaha dugsi dhan ayay ahayd keligeed oo dadkii ka qalinjabiye wax ka bartay waxaa ka mid ahaa wiilkan ay eedada u tahay qaasim ibnu moxamed oo markii dambe noqday xilligiisii caalim weyn ragga waaweyn ee cilmiga loo daba fadhiisto ee cilmiga ku raasukhayn noqday isaga iyo saalim ibnu cabdillaahi ibnu cumar radia allahu canhuma raggaasuu ka mid noqday yacnii aqoonta badan leh wuxuu ka faa-iiday markaa caa-isha ayuu cilmi badan uu ka helay qaasim waayo eedadii bay ahayd waxaana dhalay ninkaan kasoo sheekeyn inaan lahayn moxamed ibn abibakar baa la odhanayo waa kii ay caa-isha ay ka xanaaqaysay ama ay ka cadhoonaysay mucaawiya sababto ahaa ciidamadii mucaawiya ayaa waxay ku dileen dhulka masar isagoo waali uga ahaa cali ibn abi taalib waali halkaa uga ahaa marka isagana halkaasaa lagu dilay wiilkan yar oo qaasim la dhaho iyo inan yar oo ay walaalayihiin ayuu ka tegay marka caa-isha loo keenay iyadaana soo karsatay oo soo barbaarisay kuna soo barbaarisay islaamkii iyo sunnadii nebiga dabadeedna wuxuu noqday markii dambe caalimkaa weyn aan ka sheekeyno dee ragga wax ka qaatay ciiddaasay ka badan yihiin iyo dumarka badan ee wax ka faa-iiday axaadiista ay warisayna waxa weeye gabadha ugu axaadiista badan saxaabadii rasuulka ayay ka mid shanta saxaabiya ugu axaadiista badan bay ka mid yihiin ayada iyo abaa hurayra iyo cabdillahi bni cumar iyo cabdillahi bnu cabaas iyo caaisha iyo anas ibnu malik iyo cabdillahi ibnu mascuud yacni waa shanta ugu horeeya top five-ka waxaa la dhaho ee axaadiista rasuulka ugu badan ee kasoo wariyey rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam bilowgiina waynagii sheegaynay in culammada qaar ay dhahaan axkaamta iyo shareecada islaamka marka afar meelood loo qaybiyo hal meel ayaa waxaa laga soo xigtay axaadiistii caaisha radi allahu canha wa ardaaha laga wariyey marka cilmigeedu sidaasuu badnaa gabadh cilmi badan bay ahayd oo muxadithada oo dee xadiisteeda waynaga garanayn inay ka mid tahay saxaabada ugu xadiisyada badan faqiihad ah fiqiga taqaana fiqhulwaaqic taqaana oo fiqigeedii waxaa ka mid a dee waxaanu arkaynaaba siiradeedii iyo taarikh nololeedkeedii sida ay u fatwoon jirtay madrasad dhan bay hogaaminaysay subxaan allah gabadh taqaana adabka iyo suugaanta subxaan allah waxay kaloo ahayd caaisha gabadh taqaana carabta iyo nasabkooda iyo dhalashadooda waayo waxaa dhalay abubakar abubakarna wuxuu ahaa carabba ninka ugu yaqaana nasabkooda iyo dhalashadooda iyo abtirsuuntooda ragga aadka u yaqaana buu ahaa markaa dee waxaaba dhalay abubakar oo lama yaabayno haddii ay ka dhaxashay abubakar oo aabaheed ahaa inay carabta taariikhdeedii iyo gabayadoodii ay wax ka ay wax ka heshay subxaan allah laakiin waxaa la yaab le caaisha waxay ahayd dhakhtarad subxaan allah dhakhtarad bay ahayd cilmu dibbiga ama medicine-ka aada wax uga taqaanay laa ilaaha ila allah wiilay habaryaro tahay baa weydiiyo wuxuu ku yidhi caaishoy haddii aan la dhaho caaisho waa muxadithado axaadiis badan bay rasuulka ilaahay ka warisay waxaan odhanayaa buu yidhi dee xaaskii rasuulkay ahayd oo axaadiis badan bay ka heshay haddii aan la dhaho caaisho edeb iyo suugaan iyo abwaannimo ayay ayaa loogu yimaadaa kulama yaabiyo buu yidhi dee abubakar baa ku dhalay ayaa ku dhalay subxaan allah laakiin waxaan la yaabay buu yidhi wiilkii ay habaryarka u ahayd xaggaad ka keentay cilmu dibiga ama cilmigan dhakhtarnimada xaggee ku baratay radia allahu canha waxay tidhi rasuulkii ilaahay baa markii u xanuunsanayay yacni geeridiisii waxoogaa ayaa waxa u iman jiray dhakhaatiirba u iman jirta oo qolaba dawe u keeni jirto dawadan ha lagu eega rasuulka ilaahay taan kale ha la siiyo markuu xanuunsanayay subxaan allah marka dhakhaatiirtaasi markay meesha guriga soo gasho waxa ay qaybi jirtay bal u fiirsada xifdigeeda iyo daakiradeeda iyo si waxu xasuusan jirtay waxay qaybi jirtay dawooyinka la siinayo nebiga sala allahu calayhi wasalam dabadeedna way ka faa-iiday dhakhaatiirtaa meesha soo geliy muddo yar baa laga yaabaa dee nebigu laba toddobaad buu xanuunsanayay gebigiisuba intaa yar bay haddana cilmu dibigii ay kaga faa-iido dhakhaatiirtii meesha nebiga soo booqanaysay ee dawooyinka iyo wax u qorqoraayay ayay ka fahantay cilmu dibigii waxay ina tusinaysaa caqligeedii iyo garaadkeedii siduu u weynaa iyo sababta keentay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu guursado ayadoo aada u daayar radia allahu canha wa ardaaha as'l allah an yucallimana bima jahilna waan yanfacana bima callamana wallahu aclam wbillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu